الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب الحجب والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث وتسقط الجدات من كل جهة بالأم ففهمه وقسم أشبها وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا وببني البنين كيف كانوا صيان فيه الجمع والوحدان ناظمك رحمة الله عليه waxa uu halkan ka guda gelayaa baab marka ahmiyaddiisa iyo qiimihiisa ku leh fii cilmi alfaraa'id ama cilmiga dhaxalka agtiisa tixgelin badan ku leh baabkanuuna uma gaar ahaa ee axkaamta shariicadu sideedaba waxaa markaa lagama maarmaan ah xukum kasta oo markaa la gudagelayo ama wax laga tilmaamayo laabudda min istikmaali shuruudihi wa asbaabih wa intifaa'i mawaanici waxaa lagama maarmaan ah in shuruuddiisa iyo asbaabtiisu ay dhammaystiran tahay maanicna uu ka madhan yahay markaasunbaa xukumkaasi uu markaa noqonayaa xukum soconaya oo fulaya sidaas si leeg baabka irsiga iyo dhaxalku markaynu soo aragnay asbaabtiisii iyo mawaanicdii wax ka mid ah shuruuddiina aynu markaa naadimku yaanu tilmaaminba ee aynu soo tilmaannay haddana wuxuu rabaa inuu inoo tilmaamo baab markaa ahmiyaddiisa leh oo la yidhaahdo baabulxajbi xajbiga baabkiisii waa baabkii alxajbu wasnan wa macnan almancu buu la mid yahay waa diidmadii weeyi oo waa markaa shayga markaa diidis ayuu la macno noqonayaa luqa ahaan alxajbu bimacnaa almancu isdilaaxan marka loo eegana wuxuu noqonayaa mancu man qaama bihi sababu lirhi min alirhi bilkuliya aw min awfari xadayhi in loo diido ciddii ay ku qumtay sababkii wax lagu dhexlayay dhaxalka oo dhan in loo diido ama labadiisa dheefood tii badnayd in loo diido oo tu yar la bado ta noocaasi ah ayaa xajbi la yidhaahdaa oo markaynu leenahay waa mancu man qaama bihi sababu lirth waa cid dhaxalka sababkiisa ku qumay in dhaxalka loo diido min alirthi bilkuliya waxaynu ku saaraynaa asbaabta qaarkood oo aan mawaanic la odhanaynin way ku baaqatay ee la odhanayo sababkii dhaxalkaba lama hayo sida ibnu zinihii oo kale ama licaankii iyo waxyaabaha la midka ah shaksigu inuu dhaxal waayo waxaa sababaya sababkii irsiga ayaan lahaynba oo nasabkii ayaa lala-yahy laakiin shaksigii oo asbaabtii dhaxalku ay markaa u dhammaystiran tahay sababku doonaba waxa ku dhexlaye oo sababkii dhaxalka haysta ayaa misna loo diidayaa maanic ku qumay daraaddeed xajbiguna laba mid uun buu noqonayaa imaa xajbun bilawsaaf wa imaa xajbun bilashkhaas imaa in la ysku xijaabo sifooyin awsaaf sifo shaksiga ku qumaysa oo ciddii ku sifowda ay dhaxal waayayso taana waxaa looga jeedaa mawaanicdii saddexda ahayd ee aynu hore u soo marnay ee naadimku inoo soo tilmaamay nagu yidhi wayamnacu shaksa min almiiraathi waaxidatun min cilalin halaati riqun waqatlun waاkhtilaafu ddiini fafham falaysa shaku kalyaqiin labadaa bayd kii uu inoogu soo ishaaray oo ahayd shaksiga inay dhaxalwaasiin karto inuu ku qumo masalan addoonnimo oo shaksigii dhaxalka yeelan lahaa haddaanay addoonnimadaasi jirin inuu addoon noqdo oo uu sidaa ku dhaxal waayo ama gaalnimo oo uu sidaa ku dhaxal waayo ama qatli iyo dil uu cidduu dhexlayay dilay taana waa ku dhexal waayaya marka ka noocaasi ah had iyo jeer marka la baabaysto baabulxajbi ka looga jeedo maaha xajbiga noocaas ahina warasada oo dhan waa ka suuroobaa cid kasta oo wax dhexlaysa inay ku qumto awsaaftaa mid ka mid ah sifooyinkaa mid ka mid ah waa suuragal oo calaa jamiici alwaratha waa suuragal inuu galo marka xajbun bilawsaaf xajbiga labaad ee had iyo jeer ahlulcilmigu ay u baabaystaan oo ka halkanna looga jeedo ah cinda aliطlaaqna marka layska idlaaqo isaga looga jeedo xajbi haddii la tilmaamo waxa weeye waa xajbun bilashkhaas ashkhaas in laysku xijaabo oo shaksigani wuxuu ku dhaxal waayey ay noqoto cid kale oo goobta joogta daraaddeed laakiin isaga sifo ku qumtay aanay ahayn waana ka noocaasi ah ka uu markaa halkan naadimku uu ka tilmaamayo aynu halkan ka gudageli doonaa waa shaksigii oo cid kale dhaxalkii ay u diidayso oo cid kale sababkeeda ku dhaxal waayaya ka noocaasiya lafteedu laba usii kala baxayaa imaa inuu noqdo xajmu nuqsaan oo dhaxal waa-is ma aha ee min awfari xadayhi shaksigu inuu waayo dhaxalka labada qaybood tii u roonayd inuu waayo oo laba siyood oo wax ku dhaxli lahaa inuu tii u fiicnayd waayo tan noocaasi yahina calaa jamiici alwaratha way gashaa warathadu siday u dhan tahay way gashaa oo shaksi aan xajbu nuqsaan inuu galo aanay ka suuroobaynin ma jiro laba midun baanay u gashaa oo laba asbaabood mid ahaan ayuunbay u gashaa imaa intiqaal wa imaa isdixaam waa labadaa midun imaa inay waxa weeye shaksigii meel laga raro oo meel kaloo ka yar loo raro tusaale ahaan farad in laga raro farad ka yarna loo raro sidii hooyadaba marna thulus looga rarayay ee sudus loo geynayay marka ka noocaasi ah waa suuragal farad in laga raro weyn oo mid yar loo raro in waxa weeye casabo laga raro oo markaa casabo ka yar loo rarana way dhici kartaa waxaa kaloo suuragal ah farad in laga raro oo waxa weeye loo raro casabo ama casabo laga raro oo farad loo raro adugu afar ayaa intiqaalka ka suuragala ama farad farad loo rarayo ha noqoto ama farad casabo loo rarayo ha noqoto ama casabo farad loo rarayo ha noqoto iyo wixii la mid ah marka kalena saddexda kale adugu ilaa toddoba isugu ururiyaano saddexda kalena waa isdixaam oo waa cidhiidhi oo waxa weeye ama cawl ha galo masalada ama yaanu gelin ee waa cidhiidhi oo waxa weeye hal wiil markuu dhaxalka leeyahay iyo marka labaatan wiil leeyihiin dee waa kala cidhiidhyoon yihiin oo nuqsaan baa gelaysa oo tiro kastoo korodhaa naqsi bay kugu keenaysaa marka labadaas sababood ayaa nuqsaantuna ay ka timaadaa labadubana calaa jamiici alwaratha way gelayaan labadubana calaa jamiici alwaratha way gelayaan markay labadaasi ay labaduba camimaan dadka warahada ah oo xajbun bilawsaaf iyo xajbun bilashkhaas qeybtiisa hore ee xajbu nuqsaanka xajbiga qeybtiisa kale oo ka maanta baabkan looga socdo tarjumadan ah ka looga socdo waa xajbulxirmaan ama in shaksiga loo diido alirthu bilkuliya waxba inuu dhaxlo oo meeshaba laga saaro ka noocaasiya isagu warasada oo dhan ma wada gelayo in la yidhaahdo qofka qof baa dhaxalwaasiiyey oo midh ma laha ee ha iska tago warasada oo dhan ma saamaynayo ee warasadu afar qaybood ayay ugu kala baxayaan afar qaybood bay ugu kala baxayaan baabkan isaga ah qaarkood yaxjubuuna walaa yuxjabuun qaybta koowaad yaxjubuuna walaa yuxjabuun iyaga ayaa wax xijaabaya oo bimacnaa yaxjubuuna gayrahum cid kaley xijaabayaan laakiin iyaga lama xijaabayo qeybta koowaad iyagaa wax xijaaba ee iyaga lama xijaabo waana alwaladaan waalabawaan waa labada waalid aabbaha iyo hooyada iyo labada weled ee uu maydku dhalay wiilka iyo gabadha maydku dhalay iyaga ayaa cid xijaaba afartoodaasi laakiin iyaga xajbulxirmaan cid ku ridi karta oo shaksi ah oo la odhan karo aabbihii waa dhaxal waayey bisababi kada ama bisababi markaa ama biwujuudi fulanin hebel helitaankiisa daraaddeed buu ku dhaxal waayey ma dhici karto hooyaduna waa sidaasi leegoo weligeed qof dhaxal waasiin karayaa oo la odhanayo hebel daraaddii bay hooyadii ku dhaxal weyday ma jiro labada welad ee maydku dhalayna waa la mid wiilka iyo gabadha weligood ma dhaxal waayaan mana suuragal aha inay qadaan iyadoo la leeyahay cid kalaa idi qadisay qeybta labaad yuxjabuuna waa kuwa cagsigooda yuxjabuuna walaa yaxjubuun yuxjabuuna walaa yaxjubuun iyaga ayaa la xijaabaa laakiin iyagu cidna ma xijaabaan qoladaa waxaa ka soo horjeeda qolo kale oo baabkan ku taag daran oo iyaga waa la xijaabaa cidda xijaabtana waynu arki doonnaa in sha allahu tacaala laakiin iyagu cid ay ridaan oo ay dhaxalwaasiiyaan haba yaraatee ma jirto kuwaasina waa ikhwada liumka awey walaalaha hooyo ama lab ha noqdeen ama dhadig ha noqdeen farqi male cid allaale iyo cid ay ridaan oo dhaxalwaasiiyaan ma jirto laakiin iyaga ayaa la ridaa oo la dhexalwaasiiyaa qolada saddexaad maadaabaynu nidhi afar qaybood bay u kala baxayaan waxaynu leenahay laa yaxjubuun walaa yuxjabuun laa yaxjubuuna walaa yuxjabuun iyaguna wax ma xijaabaan iyagana lama xijaabo qolada saddexaad cid ridi kartaa ma jirto cid allaaliya cid ay ridaanna ma jirto iyagu cidna ma ridaan iyaguna lama rido qoladii koobaad waxaynu nidhi iyagaa wax rida laakiin iyaga lama rido qoladii labaadna cagsigaynu ka dhigno waxaynu nidhi iyagaa la ridaa iyagu cidna ma ridaan kuwani cidna ma rido cidna ma ridaan waa azawjaan waa labada isqaba weeye ninka iyo gabadha mid kasta oo ka mid ah cid ridi kartaa ma jirto cid allaaliya cid ay waxyeelaan oo ridaan oo iyagu ay ridaanna ma jirto wixii lixdaa qof ka soo hadhay wixii lixdaa ka soo hadhay afartii labadii waalid iyo labadii weled ee iyagu wax ridayaan cidi ridaynin waxa weeye labadan dambe ee waxa weeye markaa iyaguna cidina aanay ridaynin cidna aan ridaynin afartaa lixdaa wixii aan ka ahayn ile li-umka laftooda waa la ridaye oo toddobay ku yihiine lixdaa wixii aan ka ahayn ama haddaynu si kale u nidhaahnaba lixda si kaleaynu u ishaari doonaayo wixii aan toddobadaa ka ahayn waxay noqonayaan marka yaxjubuuna wa yuxjabuun waxna way xijaabayaan iyana waa la xijaabayaa wixii toddobadaa ka soo hadha iyagana waa la xijaabi iyaguna waxbay xijaabi wixii aan intaa ka ahayn laakiin toddobadu waxay ku kala duwan yihiin walaalaa li'umka ah waa la ridaa laakiin lixda kale hore hadday tahay labada zawjaan iyo hadday tahay labada abawaan iyo waladaanka lixdaa cid ridaa ma jirto iyagu ama cid ha rideen ama yay ridin waynu soo ishaarnay axkaamtooda lixdaasi dhici maayaan laakiin dadka inta kale inay dhacaan waa suuragal ee li-umku waxay kaga duwan yihiin iyagu cid rida mooyaane cid baanay ridaynin laakiin kuwa kale waxna waa ridayaan iyana waa la ridaya labada xajbi ee xajbiga awsaafta ee shaksiga sifo lagu xijaabay qatli riqi iyo wixii la mid ah iyo xajbiga shaksi qofka lagu xijaabaa farqi baa u dhexeeya qofka sifo lagu xijaabo waxa weeye wujuuduhu ka cadami joogistiisu la-aantiisay la mid tahay qofka haddii sifo lagu xijaabo sida inuu gaal noqdo sida inuu qaatil yahay oo kii wax dila yahay sida masalan inuu addoon yahay wujuuduhu ka cadamihi joogistiisu waxay la mid tahay la-aantiisa oo hadhow haddii masalan iminka uu ibni yahay oo ibnigaasi gaal noqdo waalidkiina dhinto waxay ka dhigan tahay isagaan ibni lahayn sideedii baa loola dhaqmayaa ma jiro wey marka la yidhaahdo awal hebel waa kii dhintay ee wiilma ka tegey mar hadduu gaal yahay waxaad odhanaysaa maya midh kama tegin wax allaaliya wuxuu ka tegey ma jiro waa odaygaasi waa goblan xagga marka dhaxalka laga eego oo mar haddii wiilkiisi gaal yahay ama gabadhiisi gaal noqoto yacni wujuuduhu ka cadami cid allaaliya ciduu raadaynayaa waxaad ula dhaqmaysaa sidii iyadoo aanu wax u bada jirin hadday zawja dhimato oo ilmaheedu gaal yahay ilmahaasi waxaan jirin baad ka dhigi sawjkiina nisfi baad siin oo marka la yidhahdo gabadhu miyaanay ubad lahayn ma laha baad odhanaysa mar haddii gaala yihiin markaa shaksiga wasfi lagu xijaabo ee sifooyinkii aynu hore usoo aragnay lagu xijaabo joogistiisa iyo maqnaantiisu waa isku mid laakiin ka shaksi lagu xijaabo sidaa ma aha oo isagu waa ka duwan yahay isagu cid kale ma rido oo cid kale xirmaan kuma sameeyo laakiin waxaa laga yaabaa cidda kale inuu ku sameeyo xajmu nuqsaan oo aabbaha iyo hooyadu iyagoo wax qaybsanaya ayaa laga yaabaa hooyadii walaaluhu intay ka riixaan thulus ama saddex meelood meel ahaan walaalo tacaduday inay sudus geeyaan misna aanay dhaxalkaa waxba ka qaadan ee aabbaha iyo hooyadu oo qura ay qaataan oo inta lix qori laga dhigo islaantiina qori qura la siiyo shanta kalena aabbaha loo dhiibo markay hooyadii tidhaahdo maxaan ku mutaystay qadarkan yar ee wax badan laysiin waayna aynu nidhaahno inankaaga aada dhexlaysay walaalada uu leeyahay baa ku riixay ee aan dhaxalkana qaadan waxna may qaadan oo aabbaha xijaabay misna hooyadii waxbay yeelaynaya marka waa waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin labada xajbi markaynu intaa ka gudubno maadaamuu baabku ahmiyad gaara leeyahay intaynaan nadmiga gudagelin nadmiga aada uguma raagi doono in sha allahu tacaala aynu isku dayno inaynu in khulaasayn ah ama soo ururina aynu ku dayno horta marka hore waxaynu leenahay naadimku raxmatullaahi calayhi baabkan xajbiga qeyb ka mida wuu soo hormariyey oo halkan kagama hadli doono qeyb buu hore usoo sheegay hadday tahay tacsiibkiina qaar buu kusoo sheegay hadday faradkii tahayna qaar buu kusoo sheegay oo faradkii ayayooyinka iyo siday isu ridayaan waa kii soo sheegay halkaasuu xajbigooda kusoo sheegay ta dhow ee xagga hooyo ta dheer ee aabbe inay ridayso mid kastaba jihadeeda tayada markaa ka ta sokaysaa inay tashisho ridayso waxaba hore uusoo sheegay oo halkaa wuu soo ishaaray qaabka ayayooyinku isu ridaan tacsiibkiina qaacido guud buuna soo siiyey oo waa kii inagu yidhi wamaa lidilbucda maca alqariibi fi lirhi min xadin walaa nasiibi iyadana waa inoo soo tilmaamay oo waxa weeyaan shaksiga waxa weeyaan dhow marka ka dheer ay wada joogaan kaa dheer inaanu waxba lahayn oo shaksiga fogi isagoo mid ka sokeeyo aanu waxba qaadanayn waana qaacido caama shaksigii dho sokoo jooga ka dheer inaanu waxba lahayn wuu inoo soo sheegay iyada lafteedu waa qaacido baabkan gelaysa waana qaacidada ahlulcilmigu in badan ay ka cabiraan ee ay yidhaahdaan man adlaa biwaasida xajabathu tilka alwaasida ciddii cid ku soo dhowaataa ciddaa ay ku soo dhowaatay baa xijaabta ilaa ilaa awlaad alum ilamaa walaalaha hooyo mooyaane marka waxaynu leenahay maadaamuu qeyb inoo soo hormariyey hortu waxaad aada iyo aada u xasuusnaanaysaa baabkanna si weyn kaaga anfacaysa beydka wamaa lidilbucda maca alqariibi fi lirhi min xadin walaa nasiibi iyo beydkii callaamat ljacbari ee aynu halkaa kusoo rarnay baabka casabada oo dhan beydkaasi wuu kaa anfacayaa markii aynu tilmaamaynay fabijihati taqdiimu huma biqurbihi wa bacdahuma ataqdiima bilquwati ijcala beydkaasi oo altaqdiimu biljiha iyo wa bilqurbi ama bildaraja iyo bilquwa saddexdaa wax lagu kala rajaxayay haddaad halkaa fahantay sida casabadu u kala adag tahay markiiba waad garanaysaa ee ay isu ridayaan midba midkuu meesha ka saarayo si hawl yar baad u garanaysa markaan intaa ishaaro ee aad kuwaa hore xasuusnaato ee garato inaad baabka wax badan haysato oo ka mid a intan kale ilaa afar qaacidaynu ku ururinaynaa qaacidada koowaad waa tii aynu markii dhawaed ishaarayey man adlaa biwaasida xajabathu tilka alwaasida ciddii cid ku soo dhowaataa cidday ku soo dhowaatay baa ridaysa ilamaa walaalaha hooyo mooyaane oo hooyaday ku soo dhowaadaan waxna way la dhaxlaan man adlaa biwaasidatin xajabathu tilka alwaasida ilaa awlaad alum ahlulcilmiga qaarkood oo qaacidada bushiyey waa jiraan laakiin qowlka isaga ah uu sheikhulislaam ibnu taymiya ka mid yahay laakiin qowlkaa isaga wax ictibaaroo aynu siinaynaa haba yaraatee ma jiro maxaa yeelay qaacidadu waa aqlabi ilaa laba mithaal oo ay tilmaamaan oo ku soo arooraya ma keensanayso qaacidadu inay burto maxaa yeelay qaacidadu waa aqlabi ee bijamiici suwar sidaa ma aha oo li'umkiiba waynagaa tilmaannay ee ka soo reebnay madhabka xanaabiladuna ayeeyada aabbe iyo awowga marka ayeeyooyinkiisa ayay yidhaahdaan wiilkeedu ma ridayo waana madhab jira oo ahlulcilmiga in badani ku tagtay haddii la yidhaahdo ma ridayiyo haddii kaleba qaacidada waxba yeeli mayso waayo qaacidadu waa aqlabi waa sida badan wey qaacidada labaad waxaynu leenahay alfuruuc laa yaxjubuhum ilaa furuuc furuucda furuuc mooyaane cid kale ma rido taa iyo xasuusnow haddaad furuuc aragto furuucdu waa meydka wiilkuu dhalay iyo wiilkuu sii dhalay iyo inantuu dhalay iyo inantii wiilkiisuu sii dhalay mid kastaaba intuu doono hoosa u dego afartaasay ahaayeen furuucdu furuucdaasi iyagaa isrida ee cid kaloo rida oo jiho kale kaga timaadaa ma jirto taa qaacida ahaan iigu hay farac faracun baa rida oo haddaad hadhow tidhaahid bintul ibni baa dhaxal weyday ma odhan kartid aabbaha riday xagga kale uma kici kartid cidina kaa dhegaysan mayso waayo ma ridi karo isku shaqaba maaha farac faracun baa ridi kara bintul ibni way dhacday haddaad tidhaahid ama way inaad tidhaahdid wiil ka sarreeya baa riday oo ibni baa meesha jooga ama banaatu sulbi hablihii maydku dhalay oo laba iyo wixii ka badan ah sidaynu arki doonno ayaa jooga waa inaad tidhaahdaa laakiin cid kaa dhegaysanaysa faracaasi waa dhacay jiho kaloo aan farac ahayn baa riday oo ama asal baa riday ama xawaashi baa riday cid kaa dhegaysanaysaa ma jirto alfuruuc laa yaxjubuhum ilaa furuuc sidaas si leeg qaacidada labaad alusuul laa yaxjubuhum ilaa usuul usuushana usuul mooyaane cid kale ma rido usuushana waxa ridda usuulu usuushuna waa aabbaha iyo hooyada awowga iyo ayeeyada cid kale usuul maaha waa afartaa weyn halkii furuucduba afar ka ahaayeen usuushuna waa afar afartaasi iyagaa isridi kara oo aabbaha iyo hooyadana cidiba ma rido ee cidda la ridayaa waa awow ama waa ayeeyo iyo kuwaana iyaguunba isridaye e asal aada odhan kartid waxa riday farac ama xawaashi oo walaalo iyo adeero iyo wax la mid a wax jira maaha weligaana kugu iman maayo ee markaad asal ridayso asaluunbaa ridaya xawaashida oo cidda nasabka goodiyadiisa ku sugan ah oo ciddaana waxaa looga jeedaa walaalaha iyo ubadkoodii ubadkooda dhadigii waxba ma dhexli jirine waa koodii labaa ee weliba aabbiyo hooyo markay dhalaan ama aabbe qura walaalkii aabbe ama walaalkii aabbiyo hooyo wiilashooda iyo walaalada labiya dhadig noocay u yihiinba iyo adeerada iyo wiilashooda xawaashidu waa kuwa kuwa noocaasi ah iyaguna usuushuna waa ridaan usuul oo dhan iyaanay wada ridin laakiin usuushu waa ridaan qaarkood baa rida waynu arki doonnaa furuucina waa ridaan iyaguna way isridaan nasabku asalkiisaba waa saddexdaasu nasabku asalkiisaba waa saddexdaa marka waxa weeye ama waa asal ama waa farac ama waa xawaashi asalku asalunbaa rida faracana faracunbaa rida xawaashidana markuu doonana asal waa ridaa faracna waa ridaa iyana way isridaan qaabkay isu ridayaanna waynu arki doonaa markaad intaa ka muqadim ahaan iigu hayso bal haddaba aynu u gudubno naadimka raxmatullaahi calayhi iyo waxa uu ka yidhi baabkan isaga ah waanaad xasuusnaanaysaa lix qof inaan cid ridaysaa jirin baabkanina aanu qusayn doonin oo iyaga cid ridi mayso aabbaha iyo hooyada labada markaa isqaba zawjaanka bintida maydku dhalay iyo wiilka maydku dhalay bintu sulbi iyo ibnu sulbi laba lixdaa cid ridaysaa ma jirto laakiin sawjaanka mooyaane kuwa kale cidday ridaan waynu arki doonaa iyagaa wax rida afarta kale ah marka wuxuu yidhi naadimku raxmatullaahi calayhi waljaddu awow maxjuubun mid la xijaabay weeye canilmiiraahi dhaxalka xaggiisaa laga xijaabay oo loo diiday bilabi bisababil abi aabe sababkii baana loo diiday ama biwujuudil abi aabe joogistii baana loogu diiday fii axwaalihi halaasi aabbaha saddexdiisii xaalo saddexdiisa xaalaba aabbuhu awowga waa xijaabaya waljaddu awow maxjuubun waa la xijaabay canilmiiraahi dhaxalkii baa laga xijaabay oo loo diiday bilabi aabbaana markaa lagaga xijaabay fii axwaalihi halaasi saddexdiisii xaalaba aabbuhu awowga waa xijaabaya saddexda xaale aabbuhu lahaana waxay ahayd inuu markaa farad wax ku dhaxlo inuu casabanimo wax ku dhaxlo iyo inuu labadaba isku darsado saddexda xaaluu sheegaya waa saddexdaa saddexda xaalo miduu ku sugan yahayba meel aabba joogo awow iman maayo mar haddii aababa joogo awow iman maayo wamaa lidilbucda maca alqariibi fi lirhi min xadin walaa nasiibi mar haddii aabba joogo awowga meesha ka saar wa tasqudu way dhacaysaa aljaddaatu ayeeyooyinkina way dhacaysaa min kulli jiha xaalay jiho kasta ka ahaatay ayeeyadii waa dhacaysaa bilummi hooyay ku dhici ee fafhamhu fahan oo waqis uga qiyaaso maa ashbahahu wixii arrintaa shabaha ay maa ashbaha arrintaa wixii shabaha ee u eg uga qiyaaso marka wuxuu yidhi ayeeyooyinku jiho kastay ka ahaato hadday ta dhinaca aabbe tahay iyo hadday ta dhinaca hooyo tahay biijmaaci ahlilcilmi mar hadday hooyo joogto ayeeya way iska tegaysaa mar hadday hooyo joogto ayeeya way iska tegaysaa bilummi hooyadaa uu ku qayday suuradii aynu hore usoo sheegnay ee labadii habrawadaag tahay isguursaday ee aynu lahayn inan iyo hooyadeedba ayeeyanimo wax ku dhaxlayaa labadaa isdhalay waxay isugu yimaadeen ayeeyanimo laakiin ma suuragal aha hadday hooyo ahaan lahayd weligeed ayeeya uma timaadeen tii dhashayna ha noqotee macnaha ma suuragal hesheen oo labadii isdhalay waxay wax ku wada dhaxleen ayeeyanimo laakiin suuragal ma aha iyadoo hooyo joogto inay ayeeya timaado biijmaaci ahlilcilmi mana iman karto suuradaasina kuma dhaboobayse saa ku ogow wa tasqudu way dhacaysaa aljaddaatu ayeeyooyinkii min kulli jiha xaalay dhinac kastaba ka ahaatay bilummi hooyay ku dhici ee fafhamhu fahan oo waqis uga qiyaaso maa ashbaha wixii shabaha sibdu maaradiinigu wuxuu leeyahay isagu maa ashbaha waa xashwi buu ka dhigayaa kaannamaa hadal meesha la iskaga cabeeyey inkastaanu iminkay hor oolin maraan daalacanayay sidaasuu ku ishaarayay laakiin hadal saxa maaha ee waxa weeye hadalku macnihiisa dhabta abuu leeyahay oo wuxuu uga jeedaa waxaad uga qiyaasataa arrintaa iyadaa wixii shabaha oo awowga dhow awowga dheer ku reeb oo meesha yaanu imanin ayeeyada dhow ta dheer ku reeb yacnii wixii masaladaa iyada a shabaha mar haddaan kugu idhi hooyadu ayeeyooyin oo dhan lama tusayo dee waxa weeye arrintaa iyadaa wixii shabaha ee qaabkeedaa u eg sida awowga dhow ka dheer inuu ridayo ayeeyada dhowi ta dheer inay ridayso arrimaha noocaasi ah waxa weeye halkaa uga qiyaaso sidaa ku fahan wahaakadaa arrinku sidaasi oo kaluu ahaaday ibnulibni yacnii yasqudu waa dhacayaa ibnulibni ibnulibnigina waa dhacayaa bilibni ibni buu ku dhacayaa ibnigii maydku dha ay bilibni sulbi wahaakadaa sidaasi oo kale yasqudu waa dhacayaa ibnulibni bilibni buu ku dhici inankii maydku dhalay ee falaa tabqi ha doonin can ilxukmi saxiixi xukumka saxiixa macdilan weecasho iyo meel looga leexdo oo aada uga leexato ha raadin xukumka saxiixa ah meelaad uga weecato ha doondoonin ee ku toosnow waana masalo biijmaaci ahlilcilmi dariiqeedu sidaa yahay macnaa xukun baatila ha doondoonin wahaakadaa arrintu sidaasi bay ahaatay ibnulibni yacnii yasqudu waa dhacayaa ibnulibni bilibni buu ku dhici ee falaa tabqi ha doonin can ilxukmi saxiixi xukumka saxiixa ah macdilan meel looga weecdo iyo leexasho ha ka raadin oo meel allaaliya meel looga leexdo oo aada xukun baadila ku doonto ayaanu jirin halkaana wuxuu inoo tilmaamay markuu jihadii usuusha inoo tilmaamay ee inagu yidhi aabbuhu awowga waa ridayaa oo haddii aabba joogo awow iman maayo haddii hooya joogtana ayeeya iman mayso markuu intaa inoo tilmaamay awowba awowga ka sokeeyana waa ridayaa ayeeyana ayeeyada ka sokaysa tafsiilkeedana waa kii hore inoogu soo tilmaamaye iyaduna waa ridaysaa qaabkay u kala sokeeyaanna jadaadkii iyo arrimahoodii baad ula noqon markuu usuushii inoo dhammaystiray axkaamtoodii aanu waxba ka tegin ayuu furuucdii u gudbay dabeedna wuxuu kugu yidhi ibnulibni inankaa ibnulibniga la yahdo wuxuu ku dhacayaa ibni ibni un baa ridi karaa ibni mayd ku dhalay haddii waxa weeye kale ay intaa ka hooseeyaana midhba midhku ka sarreeyo waa ridayaa oo hadday aan ibniba jirin ee ay isu yimaadaan ibnulibni iyo ibnu ibnilibni oo derajadii markaa saddexaad ah waxa weeye ka sarreeya ka hooseeya waa ridaya weligoodba saasay ku soconaysaa midba midku ka sarreeyo ibniyadu way isridayaan ka koowaad ee mayd ku dhalay haddii la waayo ka inankiisu dhalay ayaa inta kale ka hooseeya daadinaya haddii la waayo ka kusii xigaa inta ka hooseysa waa daadinay oo kaa masaladaana markuu inoo caddeeyey ayaa wuxuu yidhi misna waa tasqudu way dhacaysaa asalkii iyo faracii mar haddaynu ka gudubnay derajada inoogu soo xigta ee cid ugu dhowey de waa walaalaha asalka iyo faraca derajada kusoo xigtaa waa walaalaha oo jihatulbunuwa iyo ubuwada waxaa ku xiga jihatulukhuwa inkastaynu inagu markii lix ka dhigno israacinay ukhuwada iyo juduudada misna waa baab gaara baabka isugu yimaadaane mar haddii halkan la joogo waxa weeye waxay noqonaysaa ukhuwadaa derajada kale ah maadaamay lambar saddexdii yihiin iyagiina waa kan inoo tilmaamay cidda ridaysa oo inagii nidhi usuusha usuul baa ridda furuuci uma iman karto weligaa awowbaa dhacay oo ibni baa riday ma odhan kartid waayo isku jihaba ma usuusha usuulun baa ridda furuucdana furuucun baa ridda laakiin xawaashida waynu arki doonaayo mar hadday walaalo iyo adeero iyo wixii ka farcan noqoto iyaga waxa iyaguna way isridi doonaan usuusha iyo furuucduna qayb ridi doontaa ku jirta aynu arki doono wa tasqudu way dhacaysaa alikhwatu walaalihii way dhacayaan ama ashiqa ha noqdeen ama liab ha noqdeen ama lium ha noqdeen ha kala qaadin bilbaniina bay ku dhacayaan wiilashii mayd ku dhalay bilbaniina wiilashii mayd ku dhalay alifku waa iska alifulidlaaq bilbaniina da uu leeyahay wa bil abil adnaa bay ku dhacayaan oo kale aabbihii dhowaa wa bil abi aabbihiina way ku dhacayaan al adnaa dhowaanta badnaa waa aabbihii maydka dhalay weeye aan awowga ahayn kamaa ruwiinaa sida la inoo soo wariyey ay kamaa ruwiya lana sida la inoo soo wariyey innaga ee waxa weeyaan adilada ku timi ama fuqahaduba ay inoo soo wariyeen iyadoo mas'aladu mujmacun calayha ah mid la isku ogolyo ijmaac ah oo aan khilaaf ku jirin siday inoo soo wariyeen aabbaha dhowna waa ridayaa walaalaha oo meel aabba joogo walaala dhaxal ma leh mana yimaadaan marka walaaladii waxa riday kow beydkaa wuxuu inoogu ishaaray inamadii maydku dhalay haddii maydku inanba dhalo walaalo ma soo geli karaan hawada haddii maydka aabbihii joogana walaala ma iman karaan jihaday doonaanba ha ka yimaadeene wa bibani lbaniina kayfa kaanuu siyaanu fiihi aljamcu waalwixdaanu iyo waalwuxdaanu labaduba waa bannaanta wa bibani lbaniina ay wayasqudu way dhacayaan ikhwadii bibani lbaniina marka wiilasha maydku dhalay wiilashiisa ayay ku dhacayaan oo ibnulibnigii ayay ku dhacanayaan wa bibanilbaniina wiilasha wiilashoodiina ikhwada way ridayaan kayfa kaanuu si ay yihiinba qaab kastoo ay yihiin ama ha fogaadeen ama ha dhowaadeen ama ha badnaadeen ama ha yaraadeen farqi male siyaani fiihi aljamcu waalwixdaanu siyaani waxa ku siman fiihi ay fii hada alxukmi xukumkan isaga ama alxukmu almadkuur xukumkaa la soo sheegay waxa ku siman aljamcu jamaca iyo walwixdaanu ama walwixdaanu midhmidhka waa ku siman yihin hadday jamac yihiin iyo hadday midh yihiin waa ku filan yihiin ee cibaaradanaan jamciyey hamoodin buu kuleeyahay jamc in meesha ay taallo waa halkii marka horeba inoo soo lahaay oo kale falaa tadunu aljamca shardan fafhami tanna maanta wuxuu ina leeyahay siyaanu fiihi aljamcu waalwixdaanu waxa ku siman jamca iyo midhka oo markaan ku leeyahay watasqudu alikhwatu bilbaniina jamac baan ka dhigay bilibni muu odhan gabayguunbuu ku hagaajistay hadduu ibni qura yahay iyo hadday boqol yihiin waa isku mid oo ikhwa hawada ma soo gelayaan mana imanayaan hadday waxa weeye wiilku wiilka uu sii dhalay hadduu dhowr yahay iyo hadduu midh yahayna waa isku mid tiraday doonaanba ha noqdeen midh qura iyo tirada faraha badan leh mid kastaba mar haddii farac waaris ah oo lab joogo walaala iman maayaan haddii aabbihii dhowaa joogana walaala ma imanayaan biijmaaci ahli lcilmi markuu walaalihii oo dhammaystiran inoo sheegay cidda ridaysa ayuu rabaa kii li-umka ahaa oo isagu ka taag daran kuwa kale iyaguba cid bay ridaan laakiin isaga cid rida mooyaane li-umka cidna ma rido cid badanna isaga way ridaado intan la sheegay aan ahayn ayuu rabaa inuu isaga gaar ula baxo markaasuu yidhi wayafdulu wuxuu la dheeraad yahay ibnul ummi wiilkii hooyo mar haddii wiilkii hooyo intaa la dheeraad noqday gabadhiina waa la mid oo inantiina waa la mid laakiin waxa wacnaan lahaa waladul ummi hadduu yidhaahdee nadmiga ayuu sidan ku hagaajistay wayafdulu wuxuu la dheeraad yahay ibnul ummi ay waladul ummi hooyada ilmaheedii lab iyo dhadig kuu doonaba ha noqdee wuxuu la dheeraad yahay bil isqaadi xagga ridista dheeraad kalo iyo sharaf kalouu leeyahay maaha e waa bil isqaadi xagga riditaanka wuxuu la dheeraad yahay biljaddi awow buu la dheeraad yahay biljaddi awow buu la dheeraad yahay oo awowguna isaga waa ridayaa biijmaci ahli lcilmi ee fafhamhu fahan calaa ixtiyaadin ixtiyaad iyo dadaal iyo yaqiin ahaan arrintaa iyadaa ku fahan calaa ixtiyaadin ku fahan iyadoo markaa yaqiin iyo dadaal ay ku dheehan tahay taasina fahan buu yihi oo walaalka hooyo awowguna waa ridaya awowguna waa ridaya laakiin walaalka kale awowgu ma ridayo calaa qowli ljumhuur wa bilbanaati wa banaati libni jamcan wawixdaana faqul li zidni wa bilbanaati waxa kaloo uu la dheeraad yahay oo waladul umki wuxuu kaloo la dheeraad yahay bilbanaati hablihii maydku dhalayna waa la dheeraad oo hablahaasina waa ridayaan haddii maydku faracba leeyahay markiiba la arki maayo liumku waa iska tegayaan wa bilbanaatina waa la dheeraad hablihii maydku dhalay iyo wa banaatul ibni hablihii inanka maydku dhalay intuba liumka way ridayaan jamcan xaalay yihiin iyo wa wixdaanan xaalay yihiin kuwii halhal ah iyo kuwii tiro aba tiraday doonaanba ha noqdeen ama midh ha noqdeen wa fii xaali aljamci iyo wa fii xaali markaa waxada midnaba ma soo dhowaanayo ee faqul waxaad tidhaahdaa lii aniga zidnii ii kordhi oo masaa'ilkaa cilmiga ah ee weliba ahlulcilmiguna ku ijmaacsan yahay ee aan ishkaalka lahayn weliba naadimku iisii kordhi dhe buu yidho bal hadda kusii daray ku dheh marka beydka ayuu ku dhammaystirayaa cilmigana ziyaadadiisu in la doonaa inay muhim tahay oo ilaahay baa amray rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam inuu markaa dalbado in alleh cilmi u kordhiyo waqul rabbi zidnii cilmaa waxaad tidhahdaa allow cilmi ii kordhi markaa sidaa aawadeed ayuu naadimkula leeyahay faqul lii zidnii bal waxaad tidhaahdaa ii kordhi haddaba waa iska tamaamulbeyt wey marka wuxuu inoo sheegay walaalka liumka ah intii walaalaha kale ridayna way ridayaan weliba isagu wuxuu dheeraad la yahay farac waaris ah kuwa hore labkuunbaa ridi jiray ee dhadigu ma ride e isaga farac waarisa lab iyo dhadigba waa ridayaan oo dhadiguna isaga waa ridayaan ama maydku ha dhalo ama wiilkiisu ha dhalo ee way ridayaan hadday tiroobaan iyo hadday midhmidh noqdaan marka taasina waa mid li'umka u gaar ah oo walaalaha kale lab iyo dhadigba uu la dheer yahay markuu intaa inoo tilmaamay ayuu rabaa inuu inoo ishaaro bal banaatul ibniga ibnul ibniga ibni uunbaa rida baynu nidhi cid kale ma rido banaatul ibniga iyada cid kaloo ridaa ma jiraan haayo way jiraan taasuu tilmaamaya maadabaynu nidhi furuucda furuuc baa ridaa bal iyaga hablaha inanka maydku dhalay wiilka maydku dhalay mooyaane cid kale ma ridaa haayo hablo kalena way ridi doonaane isagu ha tilmaamo uma banaatu libni yasqudna mataa xaza lbanaatu huluthayn ya fataa uma intaa kadib banaatul ibni inanka maydka hablihiisii yasqudna way dhacayaan mataa goortii bay dhacayaan xaasalbanaatu habluhu ay koobsadaan athuluthayni thuluthaynka markay koobsadaan ee hablaha ka sarreeyaa thuluthayn ay wada qaataan yaa fataa wiilow masale kaluu inoo tilmaamo ah hablaha banaatu sulbiga ah ee maydka uu dhalay haddii aanay kuwaasi jirinna oo banaatul ibni iyo banaatu ibnil ibni ay meesha joogaan waxay noqonaysaa hablaha derajada sare marba lambarka sarreeya ama kuwuu dhalay ha noqdo ama kuwa ku xiga oo kuwo kale kasii hooseeyaan ha noqotee marba lambarka sarreeya ee habla ahi hadduu huluthaan qaato oo banaadkii huluthaan kamishaan hablihii sare kuwa hoose waa dhacayaan ee ka hooseeya haddaanay cid casabayso helin hulutaankii mar haddii laga kamishay aynu odhan lahayn takmilata huluthayn oo marka ta sare nisfiga qaadato kuwa hoose tiraday doonaanba ha noqdeena waynagii suduska lahayn way leeyihiin takmilata huluthayn waataynu soo marna hadday kuwa sareba hulutaankii kamishaan kuwa hoose waa ka baxayaan meesha masaladaasu inoo tilmaamaya uma intaa kadib banaatul ibni ibniga banaadkiisii wiilka maydku dhalay hablihiisii yasqudna way dhacayaan mataa goortii bay dhici xazal banaatu banaadku ay koobsadaan athuluthayni thuluthaynkii yaa fataa wiilow ilaa idaa casabahunna ilamaa inuu soo casabeeyo mooyaane adakaru mid lab oo min waladil ibni ibniga waladkiisa ka mid ahi inuu soo casabeeyo mooyaane ama walaalkood ha noqdo ama inadeerkeed ha noqdo ama mid kasii hooseeya oo ay eeddo u tahay oo xaaladdaa ay dhacayso soo qabtay saddexda kuu rababa ha noqdee in la helo kaa mooyaane ilaa idaa casabahunna ilamaa inuu soo casabeeyo mooyaane addakaru mid lab oo min waladil ibni ibniga waladkiisii markaa ka mida calaa maa dakaruu sida ay sheegeen ahlulcilmigu calaa maakii markaynu ku soconno dakaruu ahlulcilmiga faradiyiintaahi ay sheegeen sidaasi markaynu ku soconno waxa weeye haddaan la helin hablahaa dhacay cid lab oo casabaysa hablahaasi way iska tegayaan wa mithluhunna waxaa kuwaa u dhigma alakhawaatu hablihii maydka ay walaalaa ahaayeen allaatii kuwaasiyoo yudliina ku soo dhowaaday bilqurbi tii dhoweydee min aljihaati jihaadka ka mid ahayd tii dhoweydee jihaadka hablahaasi oo kusoo dhowaaday jihaadka tii ugu dhoweyd waa jihatu markaa shaqiiqa hablihii waxa weeye waxaa la mida kuwa akhawaadka hablaha walaalaha ah kuwaasi oo kusoo dhowaaday jihada ugu dhow waa shaqiiqadii idaa goortii akhadna ay qaataan fardahunna faradkoodii waafiyan xaaluu yahay faradkaasi mid dhammaystiran aan waxba ka dhinayn asqadna way ridayaan awlaad al abi cibaaradaa waxaa ka wacnayd nadmiguu ku hagaajistay markaa inuu ka dhigo akhawaat alabi marka akhawaadkii waxaa leeyahay banaat labi cibaaradaa inuu ka cabiro banaat labi inuu ka cabiro hablihii aabe inuu yidhaahdo si ay hablaha qura ugu dhacdee awlaadda oo lab iyo dhadigba leh aanay ugu dhicin asqadna way ridayaan shaqiiqaadkii hadday laba iyo wixii ka badan gaadhaan oo thuluhaan qaataan awlaad alabi ay banaat alabi bay ridi aabbaha hablihiisii waa akhawaadkii liabka ahaa albawaakiya oo ooyaya ayay ridayaan hablihii markaa aabe oo oohin mooyaane maydka aan wax kale ka faa'iidin ayay ridayaan wa in yakun haddii laakiin la helo akhun walaal lahunna hablaha walaalaha liabkaa u sugnaaday xaadiran oo jooga wa in yakun haddii uu markaa jiro akhun lahunna walaal u sugnaaday oo xaadiran jooga haddii uu yahay walaal iyagu ay leeyihiin oo jooga casabahunna waa soo casabaynayaa baadinan wa daahiran baatin iyo daahirba si qarsoon iyo si muuqataba waa soo casabaynaya wuxuu kaloo tilmaamayaa hablaha shaqiiqaadka ah waa kuwa derajadii ugu dhoweyd markaa jihadii ugu dhoweyd kusoo dhawaadaye hablaha shaqiiqaadka ahi iyaguna sidaasi leeg hadday thuluthaan qaataan hablahaasi kuwa liabku waa dhacaya hablaha liabka ahi midh ma leh mar haddii takmilata thuluthayn aynu weynay oo shaqiiqaadkii dhammaystirtaan kuwa liabka ahi meesha way ka baxayaan walaalkood mooyaane cid kaloo casabaynaysaana ma jirto hadday walaal leeyihiinna ha soo casabeeyo haddii kalena way dhacayaanoo way iska tegayaan dhaxalkana cidda iyaga kusoo xigta ee casabada ah ayaa la siin doonaa iyaguna waa qadayaan markaa taasina tii horay shabbahdaa oo banaatu sulbiguba markay qaateen thuluthaan kuwii banaatulibniga way dhaceen kuwanna maanta mar haddii shaqiiqaadkii thuluthaan qaataan kuwa liabka ahi way dhacayaan way iska tegayaan waxaana casabayn kara oo qura walaalkood wain yakun akhun lahunna xaadiran wain yakun haddii uu yahay akhun lahunna walaal u sugnaaday oo xaadiran jooga casabahunna waa soo casabayn baatinan wa daahiran labadaba waa kusoo casabaynaya si muuqata iyo si qarsoonba macnaha xukumka xaqnimadkiisa ayuu leeyahay guud iyo hoosba way isaga baxayaa xukumkaasi oo xukum lasoo waabinayo oo hor istaagaya maaha beydka ugu dambeeya wuxuu yidhi ee baabka walaysa ibnu اlakhi bilmucasibi man milahu aw fawqahu fi nasabi walaysa ma aha ibnulakhi walaalka wiilkiisii ma aha bilmucasibi mid soo casabaynaya ma aha man haweenay soo casabayn maayo midlahu isaga oo kale ah ay mumaathilan lahu u dhiganta oo mumaathilatun lahu ah mid isaga u dhiganta ma soo casabaynayo walaysa ma aha ibnulakhi walaalka wiilkiisii ma aha bilmucasibi mid casabaynaya ma aha man haweenay midlahu isaga la siman oo isagoo kale ah aw fawqahu ama ka sarraysa fi nasabi nasabka gudihiisa mid kusoo casabaynaya ma aha ibnulakh walaalka wiilkiisu ama waa ibnulakhu shaqiiq ama waa ibnulakh liab kuu doonaba ha noqdo ibnulakh walaashiina ma casabeeyo oo dadka wax dhaxashaba kuma jiro kuma jirto gabadhaas walaashiina soo casabayn maayo tan liabka ahi markay dhacdana soo qaban maayo oo halkii ibnulibnigu isagu eedadii qabanayay kani eedadii waxba u tari maayo mid eedadii waxba ku biirinaya ma aha markaa ibnulakh cid uu casabeeya haba yaraatee ma jirto isagu unbaa casabo ah haddii dhaxalku soo gaadho laakiin qof dumaroo uu casabaynaya ma jiro waana bayd aada u muhim ah oo axkaam badan markaa kuu muujinaya walaysa ibnulakhi ibnulakhi ma aha bilmucasibi mid casabaynaya man haweenay midlahu isaga markaa oo kale ah oo la siman aw fawqahu ama mid ka sarraysa ma casabaynaya fi nasabi nasabka gudihiisa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam